بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحبي الجماع فيلا همين فيلا أكدو هذا برنامج كلن كورسن qodobada oo ka barnaamijka kulanka warsan hoo ilaahay awoodila laku hela naga socdaala isiinkahayo oo isiinu ku dhuginsado doontan waliba kumid aha golo wasiirada maamulka koonfur galbeed soomaaliya waliba ansixiyena laba hiidisi sharciyeed oo laha gudbiyeen wasaaradda amniga iyo wasaaradda reedantadiyowka iyo xidhiirka jaaliyado maamulka koonfur galbeed soomaaliya haddaba mayayn lamada hindisi sharciyadeed ee geeka la gacantahi magaalada baydhabo ee caasimada kumeerigaarkan ee maamulka koonfur galbeed oo ka barnaamijka kulanka warsan ya ka dheega doonta taasoo kale weliba aysin dheega doontaan wasiirka wasaaradda amniga gudo maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo sheegay intii hindisi sharciyeedka geeka lacansahi use walgiigu bedeli doona xaaladda deegaanada koonfur galbeed xilla maxkamadda ciidanka qalabka sida ee maamulka koonfur galbeed la dhisa doona islamar ahantaasna askarigii askari dila wusuunalan dili doon haddaba arrintaasi suurta gala doonte oo ka barnaamijka kulanka warsan ya ka dheega doonta taasoo kale weliba una siin hayna ku dhowaad labaatan askari oo geeka maxkamadda ciidanka qalabka sida iyo karidii xukun haddaba xukunkaasi mayay mayse eeyin dhallinyarada oo ka barnaamijka kulanka warsan ya kukabogada doonta wefdi ku dareera dowladda federaalka soomaaliya iyo wasiirka xanaanada maamulka jubbaland weliba booqdana mahjarka magaalada kismaayo xilli meella si laga daawayahay hoolo lagu dhoofiyo deegaanada jubbaland barnaamijka kulanka warsan ya ka dheega doonta munaasabad shahaadooyin laga godoonsiiyay xaafado kaalinti koowaad iyo tan lamaadka gali tartankii bishii barakaysanayd ee rabadaanku bahay idaacadda raadiyo warsan yalaka gobodii magaalada baydhabo ee caasimadda kumeeri gaarkan ee maamulka koonfur galbeed haddaba xaafada hayti xaafado kaalinti koowaad iyo xaafado kaalinti lamaad ku galeen barnaamijka tartan aqooneedkii ku bahay idaacadda warsan oo ka barnaamijka kulanka warsan yasiinka hayna dobka degmada gaalkaaya ee maamulka puntland weliba uuse sheegay hanti maxkamad laha teega doona xildhibaano mooshiin usuku gudbi haddaba may sheeni hanti uuse sheeg hanti maxkamad laha teega doona xildhibaanada golo deegaanka degmada gaalkaayo oo mooshiin iyo ku gudbiyeen dobka degmada gaalkaayo barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheega doonta qodobadaas iyo qodobo kale oo uuna siinqaryahaynyo ka dheega doonta waliha siinsaare anigu maxamed aadan cabdullaahi maxmed soodaala inaga farsamadana waliba galan kubihiisiha ee saaxiibkayga maxamuud cali gaabshaa ha ka dhowaada markale iyo markale barnaamijka kulanka warsan saaxiibyaal waliba dhugunsateena qodobadiinka weyn ay barnaamijka kulanka warsan magacay socdaalu idaacadda warsan u farsamada maxamuud cali gaabshaaw walisan lana hamiin fayla hamiinnamo jimaace tu taarigdan iyo ka eeddanta tumun iyo sagaalka bilo toddobaad ee luulyo sanadka lamada kun tumun iyo siyeedka wali dhugunsateena qodobadiinka weyn ay barnaamijka kulanka warsan walina hawada siigulana hamiin fayla jimaa fayla meelkasiisin rogan walinoo la dareertana siyeetun isiyeed dhibic lama aalada satarlet iyo life streamka saaxibyal ku bilaaboy golo wasiirada maamulka koonfur galbeed soomaaliya waliba geek iyo ansahiyeena laba hindisi sharciyeed oo markaasiyoo gudbiyeen wasaarado shal ee amniga iyo wasaaradda reedantidiyowka iyo xiriirka jaaliyado maamulka koonfur galbeed soomaaliya shirkun geeka kadhii magaalada baydhabo ee caasimada kumeeri gaarkan ee maamulka koonfur galbeed weliba shir godoomiyahay kusimaga madaxweynaga waana ee wasiirka beero iyo waraabka mudane maxamed xasan fiqi muddadiisu dareer iyo weliba diiradda laka saaray arrimo fara badan ooyo ku mid ayin ammaanka walbarashada iyo hindisi sharciyeedo oo lama e oo laka ansaxi markii shirkaha dhammaadi weliba warfidiyeenka la hadalay afhayeenka madaxtooyada maamulka koonfur galbeed soomaaliya ustaad nuurudiin usugoona sharaxay qodobada shirka lanka hadali waxaa maanta shirka khamiislaha caadiga ahaa magaalada baydhabo xarunta kumeelgaarka madaxtooyada xuxulka shirarka wasiirada ku yeeshay fulaha wasiirada dowladda koonfur galbeed soomaaliya uu shir gudoominayey kursimaha madaxweynaha ahna wasiirka beeraha mudane maxamed xasan fiqi shirka markay iskugu yimaadeen oo fadhiisin u horeyn golaha wasiirada iyo madax ku-simaha madaxweynaha waxay tacasiyad u direen xildhibaanadii ka tirsaneed baarlamaanka dowladda koonfur galbeed soomaaliya oo ahayd xubin firfircoon oo in badan ka soo shaqaysay deegaanada koonfur galbeed siyaasaddana in badan ku jirtay marwo maryan xasan cusmaan maryan kiif oo isbuucan horaantiisa ku geeriyootay magaalada muqdisho sidoo kale golaha wasiirada iyo kusimaha madaxweynaha waxay tacsiyatii raayala u direen ummadda soomaaliyeed guud ahaan iyo ummadda koonfur galbeed geeridii ama dilkii loo geystay sheekhii caanka ahaa ee soomaaliyeed sheekh cabdullaahi sheekh mad rooble oo siddeetan iyo shan jir ahaa kooxa manaxyaala ay ku dileen duleedka magaalada muqdisho ugu horeyn intaas ay ka tacsiyadeeyeen golaha wasiirada dowladda koonfur galbeed soomaaliya kadib sharci hindisi hindisi sharciyeed oo wasaarad wasiiru dowlaha dib u dejinta iyo jaalidaha doctoresa fayow ay isbuucii hore khamiistii hore ay soo hordhigtay golaha wasiirada iyo kusimaha ayaa maanta loo ansixiyey hindisi sharciyeedkaas oo ahaa sharciga xaquuqda barakacyaasha dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyo sharciga howlaha sharciga howlgelinta xaalka waara saxaaladda waara ayay ahayd labadaas sharci ayay lasoo saa ay soo saartay waa loo ansixiyey sidoo kale waxaa hindisa sharciyeed ku saabsan maxkamadda ama dhisidda maxkamadda qalabka sida sida ee ciidamada koonfur galbeed soomaaliya soo hordhigay wasiirka wasaaradda amniga gudaha ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya mudane xasan xuseen maxamed xasan elay doob dheer kadib golaha wasiirada oo uu shir guddoominayey kusimaha madaxweynaha ahna wasiirka beeraha iyo waraabka mudane maxamed xasan fiqi waxay wasi golaha wasiirada cod aqlabiyad lah ku ansixiyeen sharcigii ahaa sharcigii lagu dhisayey maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya waxaana ansixiyey oo gacan haa u taagay soddon wasiir ama soddon wasiir iyo wasiir ku-xigeenno ah oo dowladda koonfur galbeed soomaaliya sharcigaasna wuxuu noqonayaa wixii maanta ka dambeyda mid ansaxa hadduu ilaa raada wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu dhugunsudiyaalkaas weliba ayaa fayeenka madaxtooyada maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo ka hadlayay shirki geeka kadhii magaalada baydhabo ee caasimada maamulka koonfur galbeed
zainab Ow, inta kukoytimay daarudaw hospital numay.
daarudawa hospital kusimay daarudawa hospital leyli lemay fola isbitaal daawan yaadhu wamay way Diin dirko, diin lay bilaw shaba, doo hay, doo walkiin taro haya. Damiinimo lanki diidow, dugsi galay, safar lanki ka daaytano, hunguri weydiisaday. Cudur lanki iska dareemono deeroy daarudawa hospital.
dadaal waljar waa ilow ka daramowkana alla iskule da'yar i bilaan dogow i eriirdhatiyo hushu walaagi dadbaka dhiyow wal alla diidimaa cudurrada guud kulisho walsiinku ku daaweeye aan ku dayma doronaateen daarudawa hosbitaal Diktor Alunle, ilmisay alla deersiyey waaya aragnimo ka darsadi. Dr. Maxamed Abshara, meelo diyaarkinka ee iyo weliba indhomalkii dayaayo, galangnimay keeda daaro, kumbuyuutaro caalami ah oo jirooda degdeg ka sheegayaan sida ultrasound, biochemistry, iyo kansheebaarka CBC-ya meelo diyaarkinka ee hore indeera daarudawa hospital.
daarudawa hos-
weli waliba noo dhugunsadahay tanasiyetuwiseedhibe lama aalada satellite-iyo live streamka saaxib yaal walisan lena jimaafay lahamiin fayla dhinaga kale wasiirka wasaaradda amniga maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane xasan xuseen maxamed xasan eelay yaa waliba sheegay intii hindisi sharciyeedka geeka use la ansahi useiko walbadan ku tara doona xaaladda dhinaga ciidamada maadaama maxkamadda ciidanka qalabka sida la dhisi doono islamaraxantaasna askarigii askari dil wusuuna landili doona taasina nabadgelyo waarta yeesheena doonta isqaqabsigana yaraado doon xasan xuseen maxamed xasan eeley oo arrintaasi ku hadlaay weliba hadalgey kumid tahay hoobaana gudugala sharaga hiraabta ansixiyeen gola wasiirada unu sheegnay oo ha diyaarinay wasaaradda amni ahaan sharagana wali ku saabsanya sidii deegaanadan koonfur galbeediyo aan hela fadeen maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowlad goboleedka koonfur galbeed sida isin la dareertan deegaanka koonfur galbeed muddooyinkun dambe wali ku dhiyaaya ama mar horab wali ku dhiyaaya dhibaatooyin badan oo mararka qaar dhiyaayaan inay ciidamada jeysadaan ama cadowga al-shabaab naftiisba jeysada ama jeysadaan qolo kale iyo naftiyo nabadi iyo horumarka iyo deegaanada walaa ku dareera deedin inayo jeysadaan si la ka hela sharca oo walaagaas onshal hagaaw yaa wali liin suubiyaahaya maxkamadda ilaahay idin jey wali rajaynaa sharcunu hiraabta gola wasiireeyo ha gudbiyeen baarlamaankana wali ku codsado doonaa in insha allah yoona si degdeg ay gudbiyaan kabacdina madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya yaa wali ha magacaawo doonee qaybo oo maxkamadda insha allahu dadka maxkamadda ku shaqeeyi doona oo ku kooyi doonaan dhinaga ciidanka ku kooyi doonaan ma inin fududaada doono markaas wali inin fududaada doonee qof walba wali isu shaqaysada inuu si degdeg in helo garaamku isu shaqaysaday laba in helo laakiin laandila ini yowla dila kii oo wal dhaco walbooba ini sharci helo oo tuman sano iyo labaatan sana waliya loo xukuma xukuma annagana sharaga koo lakuweydiyaa hamar annagan kii hamar lakuweydiyayo xogoo hanidaay ogtiin dad badan inay hiririn yiin oo la dili waayo wali ogtiine dad badan inay deegaanadu hiririn yiin oo ilaa haddi lain dilin wali kale ogtiin ini markii wala suubiya yeete ini liimbaahu hamar lakusugu maxkamadii ama tan gobolka roogtaba naftiya waliya xukuntu ini haddana ini lalasugu eete ini madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya lalasugo madaxweynahana ishiin bukuwar qabtaan waayo ugun dambe hanuun galantiis waldilowka maka waldilowka makafudud ilaahay idin jee wali rajeene tay umaduun kishal badbaadi ini nagan ilaahay kafuur raxiim kaan gulaan jee wali eray wali badbaadidinka jarte in nabadiin ini qofka bini aadanka ee qofka dili la qasaaso walakum fi lqisaasi isin waa la dareertan qur-aanka sidiis eri insha allahu tacaala wali rajeena ilaahay idin sheey si umaduun iyo ka badbaado nafsadiya iyo maalsha iyo hantidiya shacabkun dhammaantiis ka badbaado inay unu rano sida ilaahay ba qur-aanji usan idinka sheegay inay unu rano insha allahu tacaala wali rajeene isagna ilaahay idin sheey naftiin maadaama qayb badan ku qaadaytan hoolun ogeeka sidii hona aan hore siinka aragaay wal badan isan ku belidarantiin insha allahu tacaala wali rajeene bidnillahi alkariim inay sharagu hergelo deegaanaduna nagdan kii ka badbaaday ummaduun insha allahu dhibka ku bartay nagaday rajeene insha allah kamada maamul goboleedka sida dastuurka dowladda koonfur galbeed isaga wali xaqinlaya inay isu suubsado maxkamada oo heer maamul goboleed inay isu suubsado xaqinlaya geekale ma bilaawna sida isan la dareertaan wali ma maxkamado ku jaraana maamul goboleed oo dhan jubbaland ku jaran ku warqabtan isin baa hatabiyaasin dadka la toogadaay puntland ku jaran insha allahu dadka kale qabne u nahaan in galmudug iyo hooyo on qabneen yoon wali rajeene waqti dhow inay suubsadaan ilaahay idin sheey maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sidii jari doonta yaana shaqeeyi doonta laakiin tan wali ku shaqeeyi doonta deegaanada koonfur galbeed xuduudada iyo ku shaqeeyi doonta insha allahu tacaala walina si dhowna shaqeeyi doonte ilaahay idin sheey ciidamada iyo nimanka cadowga ee dalkun inay dhibaatadan jeysadaan ee wado si dhowna shaqeeyi doonta biidnillahi alkariim ciidan faylan waaye may sheenay wali sheenay maxkamadda sare ma hadnagaan shaqooyinkiiyan hanayla qobata iyo wali hordhaan wadankuna qobata intaba kama hadnagaan deegaanka sidaan siin sheegay dastuurka koonfur galbeed wali xaqniinsiiyay inay nusuubsano maxkamad oo ciidamada qalabka sida ee koonfur galbeed inay nusuubsano xaqanleen oo deegaanadan ku shaqeeya may marka nin fududaaday wali nin fududaaday inay haddii degmada oo kale berdaala haddii wal ku dhiyaan si degdeg inay maxkamadan seebto laakiin jaysiin ku wara wali xaq uusan leeyahay haddii diinsor ku dhiid oo kale ciidanka ama dhib jaysida ama qolo kaleba dhib jaysida in si degdegan seen iniya nagata sasaqow la shaqeeyaa salaamo amniga sadhow in la shaqeeyaa yanaga ya annagana to xamar deg inoo xafiisiya xamarka yaalano xamar ay lagu warsigo ya annagana gudaagun dadku dhibaatada iyo qaban iniya naga sida siin bal dareertan bariyaagun damba beledka wali jaray inay shacabka iyo culamaa udiinka iyo odayaalka dhamaantii oo ku hadlaayeen inay dadkun dhib ka jeysadahay ama dhibaatadan dalkun ku jirta inay walaku qobado inay eedlin ku hadalahay dhibaatada wali laku qobado fadi tangeeka la suubiyo bidnillahi alkariim walina rajeeyana dhibaatadaas dadka wal ku qobado fadi in ilaahay insha allah weelo rajeeyana insha allah وهجاب لغن سديادة كاس ولبها حسن حسين محمد حسن آلي وزير كأبنغو قدو مامور كوفر قلبات سوماليا ولا حضر إذا حد ورسان مقالة بيدبو
وجه الأجل حرشة جاولة جيلو سوى ضروران يقوم كي تاد عليل هلاي ويدر درسنايها هو شفاء الله ودعين كي نيساني وضرب الباب لقوة الداوية قلت ديكسرا دانتينا في تاكاه
xarunta duwa shifaa-ullah cudurrada dhakooka daawaya wayba ku mid ahaa sida jinnada dhaawsid sixirburyowka ayuumanaadka umulsawiyaanka dhiigdareerada aadilahawka manguuraga manka bararaw dhalmalaanta caadida la waaye waswaasha munjurmalaanta lugahurowka eradhuuraga lafadhuuriyowka intaasi weliba inku badan iyo lakooka daawaye oo aan la andiidnaba xarunta duwa shifaa-ullah harunti diwa sifaaqula udare lugoogadaaweya faraha koo torome eh way
dhegaystayaal weli weli ka guda jirnay qaybowii hore ee barnaamijka kulanka warsan ku dhowaad labaatan askari yageeka maxakamadda ciidanka waliba koriday hukun maxkamadda darajada koowaad yaanfadhaasi eed oo lan haysaday tumun iyo siyeed askari oo ka tirsan guutada tumun iyo afarta oktoobar ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya yoogana maxkamadda darajada koowaad iyo markaasi go-aan ha ku saartay dacawadii ku dhankahayti tumun iyo siyeedka askari oo markaasi ah markii taliyaajo diidan hataba xukunka geeka maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka qalabka sida ee dowladda federaalka soomaaliya iyo ridii iyo waliba uusan dhihaysada tan بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم محكمة الدرجة كوبارة عندما قلب سيدة وحي كل واقعها حكمك دعوة إقامتك الله هستي أنا سنياشك رأه كو دم لحوقة لبعتل سديد تضرب بقول يكو حسين باشي عوض عنشور لبو دم لحوقة لبعتل إيو سديد لح بقول كنتم إيو سديد cabdiweli ibraahim maxamed xasan saddex dable xoogga labaatan iyo sideed afar boqol labaatan iyo saddex sharma arke cabdi maxamed nuur afar dable xoogga labaatan iyo sideed lix boqol lixdan iyo labo ismaaciil saciid muuse xiir shan dable xoogga labaatan iyo sideed afar boqol afartan iyo lix cawil faarax ismaaciil maxamuud lix dable xoogga labaatan iyo sideed shan boqol afartan iyo lix cabdishukri maxamed xirsi cali toddoba dable xoogga labaatan iyo sideed lix boqol afartan iyo shan fatxi aadan cali yuusuf sideed dable xoogga labaatan iyo sideed shan boqol afartan iyo afar jaamac cabdilaahi maxamuud cige sagaal dable xoogga labaatan iyo sideed shan boqol afartan iyo sagaal cabdikaafi maxamed diiriye faraweyne toban dable xoogga labaatan iyo sideed afar boqol afartan iyo toddoba maxamed axmed dalax cabdi kow iyo toban dable xoogga labaatan iyo sideed shan boqol afartan iyo sideed cabdinuur cabdilaahi maxamed cabdi labiyo toban dable xoogga labaatan iyo sideed shan boqol iyo afartan cabdiraxmaan xifsi cabdiraxmaan ciise sideed iyo toban saddex iyo toban saddex iyo toban dable xoogga labaatan iyo sideed shan boqol afartan iyo kow daahir maxamuud burxan cali afar iyo toban dable xoogga labaatan iyo sideed lix boqol lixdan iyo sideed axmed jaamac saciid cali shan iyo toban dable xoogga labaatan iyo sideed sideed boqol lixdan iyo saddex cabdi xasan maxamuud jaamac lix iyo toban dable xoogga labaatan iyo sideed afar boqol lixdan iyo kow jamaal cabdi jaamac cilmi toddobiyo toban dable xoogga labaatan iyo sideed toddoba boqol iyo shan cali maxamed abyan cilmi sideed iyo toban dable xoogga labaatan iyo sideed afar boqol soddon iyo laba yuusuf saxaldiid yuusuf jaamac kuwaas oo xafiiska xeelilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey dembiyada kale ah ama diiddo iyo abaabul soo bare ciidan ah sidoo kale waxaa lagu eedeeyey in ay ciidanka dhexdiisa uga dhawaaqeen hadallo muujinaya qabyaalad iyagoo u doodaya askar akhlaaq darro awgeed looga ruqseeyey ciidanka dood dheer kadib maxkamaddu markay aragtay qodobada boqol konton iyo toddoba boqol lixdan iyo toddoba iyo boqol siddeetan iyo labo xeerka ciqaabta ciidamada soomaaliyeed markay aragtay maxkamadda caddaymaha laga qoray siddeed iyo tobanka eedaysane oo ay ku sheegeen in ay ka mid ahaayeen askarta samaysay shoobaraha iyagoo u doodaya askar laga rugseeyey ciidanka markay dhegaysatay markhaatiyaasha la horkeenay maxkamadda mid midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor caddeeyeen in siddeed iyo tobanka eedaysane ay ciidanka dhexdiisa ka sameeyeen shoobaro abaabulan kuna dhawaaqeen ereyo lid ku ah nidaamka ciidamada iyagoo ka amar diiday taliyaha guutada iyo abbaanduulaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed markay dhegaysatay doodii qareennada oo nuxurkeedu ahaa in eedaysanayaasha loo naxariisto loona eego sifaaraha dembiga fududeeya sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in siddeed iyo tobanka eedaysane ay wada yihiin dembiilayaal galay dembiyada lagu soo oogay waxay maxkamadda ku wada xukuntay min shan sano oo xabsi ciidan ah ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan raacfaan wabilaahi towfiiq
Akuna Medical Center xarunta caafimaadka ee aquuna
abaari aaranka ba'ayaa magow amarsho meheg alla ku kooyow udur yaafamadna saas ilow aadaneega dadaala ku saaran uduray aajisay idaaska reebee ebadka nisar caafimaad iyo begagabe an agal qaad xarunta caafimaadka ee aquuna medical center Akuna Medical Center mishiimada adeega caafimaadka intii isinka ogayseen in kaloo ku asrisan allah ka kordhiyey an moogatoy Akuna Medical Center isbitaallaka neefsadayo idii midowta cudur wali korka ka jara walkoo ka baare walkiin edaaye waana waykoo ka daaweeya Akuna Medical Center dhakhtar caafimaadka ilmi aqoon durugsan leh in adeegoka bulshadana ebadlanka deerana meelo la keenka diyaariyo Akuna Medical Center xarunta caafimaadka ee aquuna medical center may ballataa qaybasha duban sida qaybta OTB-da oo eh meelo dhakhtarku si fadheedo ultrasound qaybta baaritaanka uur
dhugunsidayaal weli walinoo la dareegtan siyo tunisiya dhibic lama aalada satarletiyo life streamka walina sanglanaha miinfayla jimaafayla hatana dhinagiyo magaalada kismaayo wafdigu dareera dowladda federaalka soomaaliya iyo wasiirka xanaanada maamulka jubbaland yo waliba booqdana mahjarka magaalada kismaayo oo ka jiran hoolo la fado inti la dhoofi wafdigan ku dareera dhakhaatiir ku dareerta dowladda federaalka soomaaliya iyo wasaaradda xanaanada hoolaha maamulka jubbaland yo waliba geegasi in isla jir ee aan booqdana mahjar kiyaala magaalada kismaayo kaasi oo laga dhoofiyo hoolo deegaanada soomaalida gaar ahaan deegaanada jubbaland wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha maamulka jubbaland oo qadka taleefonkii idaacadda warsan mardhow aysian kala xiriiri yo waliba uuse sheegay hantii walwiinku bedeli doonto booqashadan islamaraxantaasna baaritaan rasme lakasuubi hoolo ka jar mahajarkaas waana la dhoofi doono wal cudur enaan qabna hadaladii muddooyinkii inka dambooy la sheegayeyna weli aan muuqana wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha maamulka jubbaland mudane maxamed xasan maxamed oo la hadlay idaacadda warsan ee magaalada baydhabo waliba hadaljay kumid tahay
jeclaalow haka dhawaa kasalaamaha adiyo mayleerahay dhegeystayaalka oo reer koonfur galbeedba iyo daafaha caalamka mayle maxjarka una booqon iyo waliba ha jubba maxjar maxjarka jubbaaleere maxjar oo laku dhoofii fadaan ugu xoola xoolada oo mayleerahay oo xoola koonfurtun iyo mayleerahay jubbaland iyo mayleerahay iyo koonfur galbeedba hoolada in laku dhoofiyo wadamo carabti iyo mayleerahay yurubti meelaasnadhoosona fadaan meel hata la diyaariyahay baalka furnayseen wayahay maajarkan maadaama isin booqaten aykii wehelyahay
iyo weli weeliyahay dhakhaatiir oo ku socota dowladda federaalka iyo meela raay iyo dhakhaatiir ku socota hay-ada o i c lero hay-adan qaabilsan caafimaadka xoolaha oo meela raay xoolaha adduunka
waaya Eh, marka markii meelo saateen oo kale may hayan walyaabo inta badan isin isla falanqayteen oo waanu ku hadalayn wali fiiriyaanahay meela raay maxdarka tayadiis iyo walqabadka inuu iyo iyo sida ku fadaayaan meela raay sida oo adduunyada walalan dhowsi ku fadaayaan ini buhiyo ini wala ku dhowsi karo xoolo wala yo fadaayaan oo adduunyada maana cudurada iyo fadaayaan qaabka qaar requirement ini buhiyo waana dhaqaatiirta leeyahay faylay buhiyo karo marka inta wala la diyaar garooba haysi xoolahan dhowsi lahayd Eh, daban sidaada la dareerta eh, markii lagu hadalo deegaanada soomaalida inta badan eh, wali la sheegay in xilligan eh, hoolo rooga eh, cudur iyo qabaan isla mar ahaantaasna caafimaad aan wanaagsanayn eh, meelo markaada seeti dhaqaatiirta la wadaagtay arrintaas baaritaan lanka suubi way suubiyey arrintaasito meela raay kenya ma usii un hata mahana deerna faylay ilaa iyo meela raay meela kenya ma usii un hata ilaa iyo soomaaliya walhataa deer odur male waaya Eh, marka dhaqaatiirta qaardo wali sheegday intii dowladda federaalka ee soomaaliya iyo dadanayow arrimo soomaaliya siiba dhoofinta hoolo deegaanada dalka soomaaliya walaha kordhi kortay dadkii oo maxay laraay hoolo un qaadan lahaya kalsooni siyaas ini meelun meel oo hooladi la qaadan karo ninka kalsooni adduunka siyaas ini suuq suuqyada adduunka inuuna jeedi karo waaya tan iyo markii burburtay dowladii federaalka ee soomaaliya kun sagaal boqol sagaalun iyo kowdii ee jahwareer siyaasadeeda ka jari dhinaga soomaaliya ee dhinaga kalena wali jaray majerna adeegyo oo caafimaad oo lansuubiyo hoolo nool ee saas oo kale majerna ee system oo hoolo laka baara oo xilligaasna laku dhoofiyo ciddi fadda isku dhoofi sidaas iyo cidda kalena sidii doonto ku weelasi qorshoosinka jirana inaysan hata suubidan nidaam iyo system ee, angaar ee hoolo oo soomaaliya ha hay-ada iyo system oo meel raay oo hay-ada noocaa weeri raban la galaa hay-ada adduunka oo oo ay sii lero noocaa weeri doonta system somaali dajidan oo holaas le control doonta dadweynaha noo qancan ini waa ku qaada karan meel raay walaagono meel raay inta ku dhoofin markaas system la dajiya hay-ada soo ibaarada walaagon wala naga hay hay-ada caalami iyo dadeeqdayaala noocaa weeri doon marka ay ballan qaado kor in systemkii reed lahanagii ee anburburaan wallaahi dowladda dowladda wadanka waa dhahda dowlad kay darnaato dowlad ba leeyahay dowladdaasa ballanqaadka lagu raday laakiin caalamkan iyo caawi doono walaagi meelerahay una baahnayn in suubi doono laakiin walaagi ballanqaada dowladda lagu faday waaya ka jubbaland ahaan maysinku qorshaysan mahjarkaas intiisan ka suubidan xilligan ini tayadiis iyo baahadiis la wiilayay iyo suuq badan lang helo ini koonfurta dhanka unka faa'iidin taasan ay qorshaysan xilligan ka jarana hoolo oo tiradiyo ee ee ee ee ee ee xoolo la fado in la dhoofiyey oo dhakhaatiirta booqano ha kajaran kajaran kajaran oo la la dhoofi la fado oo hata la aragay oo meelerahay maasha allah hata mar dhow la dhoofi doono jiro waaya inta lagu shalsheeni ilaa ay koonfurtan ilaa ay baay boqora lagu sheeni holo ilaa iyo meelerahay ilaa iyo geli lagu sheeni dhulkun dhongo lagu sheeni ilaa koonfur koonfur gabeed ilaa iyo jubbaland litu boqol boo holo joogo wali kaalase deegaanada xilligan ee dowladda kenya iyo shaacidi in cudurada ka jaran in iyo kumid ayin gobolada isan aan maamulaane ee shabaab galantoon ka jaran iyo gobolka baay oo diinsoor areadii eh ee daban marka siday ka xaqiijidan in xoolagaas udurkaasan qabna maadaama deegaankiisan baaritaankan kasuu bii kor inta la kabaaraha wala marka inta kuinteen goofnaya inta dhakhaatiir roog dabal baare meeshaasa meelerahay la ogaada layla bere masumal isku dhowtay maxdirka malignal meel oo shay baare dhakhaatiir roogan la baaro oo la dhiigaa laku aadee wala calaamade intaasu biri roogan marka caafimaadii la ogaada layla bere waaya ee suurtagal ee tahay in deegaanada isan galantiin ku basan intii la seeda laha ka baar maya maya ma hata suurtagal maya lakin insha allah deegaanadaasna maxaysa doonan yoon ku gaa doon markaasa la suurtagelay lakin hata inta layla kabaare way sidee laka kalsooni qabo karo marka hoolo xilligaas ee, isan meel anti fidhijo nkaseetan hanbaara korna sidee kalsooni laka qabo kor intaba la kabaarahay maaha socdaal hoob inta la kabaara hoolo oo la ogaada macnaha mambaahan ini meeliyo lankasee hoob lakiisanada baara samayn kubaahanta inaad meeliyo lankaseed wallaahi howlo badan afalaas meeleraay shaqa badan iyo howl badan in laku qabo dhow waana diyaar walin ahaa howlaas ini insha allah qeybiin ku qaada doon waaya mahjarka ee magaalada kismaayo ee wali la furay ee ee- ee xukuumaddii adag koo horreysay ee daban yaa ka howlgalaasi xilligan maykinku jirana qorshayaalaada ka bedeli doonto oo weliba eh, system iyo nidaam angaara iyo eh, eh, haykal oo aad xatakin degan oo systemkaas hor aad ka bedelaas ba hadda meeliyo jeena la ku qaade walba istiraatiijig balangal la subi maxdarka in maxdara standardka adduunyo weynaha xoolo lagu dhoofiyo in soomaaliya iyo meelo kale wadamada maxdara adduunyada dhan eh, la simraada doon insha allah waana mardhow wal- wal- wal hadhii doon waayahay Qorshe- inta dambeyn qorshe- may qorshe- bilaas eh, eh, eh, in aad ka tilaabsato muddooyinka hadareed muddooyinkii inii howlo badan meel lagu dhuufi doono dad badan lagu faa'iidey doon inii dhakhaatiirta iyo saydaarta iyo walaajii la badi doon ya insha allah rajayahay waa hagaag dhugunsadaalkaas waliba ay wasiirka wasaaradda xanaanada maamulka jubbaland mudane maxamed xasan maxamed oo qadka teleefonkii idaacadda warsan si toosa idinku ku warmaayo sugarooda magaalada kismaayo
hani dental clinic ama hareelnan oo minyaha waldeerada hoorti haalki babubatay hoorsanoyha ama kubuysanooy ha kala maynis erow haqii waa ogaaw hegii hegaaba hadeegnamo hodheegda hoogsha badinka un hugunta ini la hagaajiyo inka muhiimsan ilkooga haajiyow sidee umay afkaadla iska haysatay hadal dhanmaykii aragaa sawalku iyin hadalihaa saawo marbanku sugdoy sawalan jaraan hega afka ilkoban hagaagsanay ilan koodkii iyo onay sheekada badhabaasa xishoo dartiis intii afkaana raabada fadhi hagaagsoy ilkooga hiigsoy hani dental clinic
xarunta xirfada daandista holkarka ka'ee hani dental clinic akii muhiimsan ogaaw hami i rafaad harbii hakaar hagaajiyowka ilkooga ho-ad halamaraasi haddanakiin furay deer hani dental
waa hagaag dhugunsidayaal waliba hasadeednay qodobada inka dambooyi barnaamijka kulanka warsan munaasabad shahaadooyin laka guddoonsiiyay xaafadowgii kaalinti koowaad iyo tan lamaad ku galeen tartankii bishii barakaysanayd ee rabadaan laka gobodi idaacadda raadiyo warsan ee magaalada baydhabo isla maraxantaasna jeeg waliba ka dhiiday magaalada baydhabo ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya munaasabadan waliba ku qiib galay agaasimaha raadiyo warsan mas-uuliyiin shal duwan oo ku dareerta koonfur galbeed soomaaliya welina ka dhiiday meel kumid ee magaalada baydhabo iyadoona inta badan shahaadooyin laka guddoonsiyey abaalmarinen laka guddoonsiy xaafadoogii kaalinti koowaad iyo tan lamaad ka galeen tartankii bili barakaysanayd ee rabadaan laka gobodii xaruntii idaacadda warsan ee magaalada baydhabo hata baxaanoo kumid ee dadkii ku qiib galay oo meelasi ku hadleen weliba hadaljo kumid hayd
aqoon kororsi marti aqoon kororsi ma erkora aqoon kororsi ma erkata inti su-aalaha sidaha sheegay waxa buugo la qabro hadii la jeedi iyo jawaabadu ashar kale ma dhimo marka iyo asig wadadan uu isku ogaayo ya ogaade marka aqoon kororsi igo dadka walbarasho ow laakiin idaacadda kuwaaga ama siisooda ugu qanidulaay wa barnaamijka jooga dardi joogo aan eryatay aga wala inama la kabar wala tigi oo ولسه في برنامج وكل يا راجل ما الله يبارك فيك. قلت لك بقى مين اللي بيصور صور كتير يعني صور خاصة من ده ما صورت الصور هو بتاع طب برنامج شوف كده وكتب السوفت تاريخ السوفت وير ساينس السوفت وير ايميل السوفت وير ابو تجيب السوفت وير معناها تكتب كل كل كده عندنا مكه برنامج عبدالله المسيري تاريخ الدنيا برنامج زي اللي طلعنا عليه مقال قالوا كده المفروض ليه زي يعني في سؤال سؤال بس بتيجي نايت انا مخصوص برنامج مش وضعي جميل كده جوابه معناها برنامج زي كده اظن مالك يا جماعه كيف بتعرف سؤالي زي كده بچن گاڑی سے دو پلاوی گاڑی پرلا ہے میں گاڑی ہم کیا کویا ہے شد دولو دولو حب وابی شد دولو دولو کیا ہے ہم تو شد تو سومال کو آپس میں کر رہا ہے وہاں کی ورے کو کن دو مدا تو سومال کو ورے مو جے کو مجھے ہے بس پھر سوال یہ ہے جی کو تو جو ہے شد تو سے تو ہے ہے دولو شمال کو ورے سومال میں جات ہونا چاہ رہا ہے اس بات ہے یہ سوال ہے تمام دي مشكله انت هو ارى من جماعه دي عشان اقول بقى وقت لكم اليوم وقت وقت خرب وقت رمضان باللي بركه اسمها تبقى المكان كله يا عطنا ده مركا ان شاء الله وين انت ايه البرنامج دي نوع زي ولا غيره كده هو والضغط ده مش عارف مهم هو الضغط ده ورق جوا راه نبغى نورق دائما دائما راه المهم اللي راي ورق بدي بدي كده دائما نبغى راه كده ورق طبيعي اللي هو جوا ده اللي اللي كل يا ده ارجع شوف اللي هو عايش انا ده طبعا عم بيقول هو ده ما هو قبل داري انه اقل يجي جاي يقول يا عارف ماشي اللي هي يا روكا والبيت اهو وهي وها جرات او سياسه جرات اظن كان في كل هذا الشيء لا سؤال سؤال ماشي وهي وها في بيان مكه
بسم الله الرحمن الرحيم عبوا إبدا ترى سنص عبوا مغاير هكذا غير غير أول جسر عبوا شناع بس ما تيس هكذا سنشيو من إن شاء الله إلهي واسم إن شاء الله برامج أنا كقولين هاي شيء oo quraan sanadiyaal ee guud ahaan xubnayaal kamalaha oo kureeya malaha sheegay wasiirada ee laanada dhalinyarada oo ku daran malaha sheegay xaafado ee oo halbal tartan hawdeen iyo ee gabdhodan oo sharafta leh taas oo kala malaha sheegay dhawaaye ee ururka saxaafada malaha taas oo kala dhawaaye abwaaninta خاص يوم السلامة وأن جاب كل أمس إن قاسم جاب كل يو وأن جاب ودقوا من رأي شجرة ديجان وحتى من رأي شجرة تنولنا تعرف لو وما لبوسهان جارهان من رأي ديجان حتى تنولنا ودكتيش أمباهم تاسوك من رأي شجرة ولين الجوبي أفيانك سكولات بيتو أستاذ مفتين شريفان الرهوب oo waxbarashada deegaanka kaalin weyn ku aada marka dhalinyarada walaalaha garab walaal maadaama iyin dad oo dhalinyaradan nin walba aanoo ummato wadan ka wadan aan tabaalaysan mid raayashay wadan ka wadan dadka oo kaamantii ka qabaataysan wadan ka wadan wala jareemay raayashaga meelo badan oo raayashay ustaadka inoo kaalmeeya jiraan oo waxbarashada eed eedaan mahadsanyiin taasoo kale golaha ogaanyaanid meel raaya sheegaya meelaha ku dhawaaye markaan intaasa kunagada dhawaayo tahadaaya gol sheegaya abwaankan ay sheegay buuqa tartanka birtan ukal aniga tan oo eedan iyo abwaanka qaaday oo eedan dhawaaye ma haysay markii oo labada xaafadood su-aalo kasu waayaan si araasi su-aaliis kasu waayteen سؤالي كسويك لما بيستف سؤالي كسويك لما بيستف ويبا سرتي خشافي راسي كتبت سؤاله كتبت ابن هاي الشيخ عمين صوتا وللأمانة الجروب جروا على الشيخ فريق الشيخ marka bani aadamku way waa haafu matamaasran بيننا يشتغل ما والله مروي ميلة لكن ولله برني والأمر إلى الإنسان حقيقي أمين كان ما يبغى عندي كل أكثر سؤاله إلا من سؤاله بس بينها له ويبغى إيه لنا في قوان هقول لك كوي يمين أنا شاب برنامج من الجلان ولا لك كذب ولا لك مرسل تروى وبرنامج كم وذي ولبلها أمبليو أمبليو أمبليو sanadkii saddexaad oo barnaamijkan fulinaayaan oo lagma taageeraan jeebshooda iska taageerahayaan waliba waa taasankan badaya waliba tanlahaa waliba tanlaha gara walaal noolada imrin ilaahay dheeray ibaasub ilaahay sinsay guud ahaan waliba tanlaha balhaasi iyaalkasinkato ay tahaysa kuwata insha allah tan kale jaamacadda koonfurta soomaaliya sheegayo waad inigi su-aalo sanadka meel raa insha jaamacadaas noo koonfur gareyti weliba waa jaamacadaasi maamulshe oo guuriyay madaxweynaha jaamacadda injineer darsaak ustaad muxdiin maxamuud inteena fadhiy iyoon wayna hambalayayaana eed iyadan mahadsantiin laa shukra cala alwaajib walbarashadiisa mudan wadanka ee xukmad ee hayti waqtiga oo raseen maaha iyadan mahadnagaan tan kale warbaahinta warsan وصلت سدها برنامج كان في الهاي يقولي أول أسماء الرأي إن شاء الله ولا شروط لا وشروط يعني جير صدق معلومات وريال يعني جيرين دوسر يعني جيرين يبين الرأي إن شاء الله يا يوم ما أنت أكون مقبل نجانا وسنا إذا ما تنتين أو كوري إلى أسماء إذا أد إلى الشاشات هالشيء أو أنا أفيد استخدام برنامج كان أهون من البرامج شيء فلا يجري waana kaanteego xaafadda qusey barnaamijkan oo waasan iyo rabta lahaan ama idaacado ku dhexgalaayeen qof soomenku kalee meel oo baadida tuule ah halo salaamu calaykum kan weer wardiil oo kale qabta ay wardiil sala kaay leedahay meel gaban kalay wardiil gobolka baay meeluhu yaala soo mutarada wariyaha isu kanaga wardiil ka tartanta anta kiyaala ee hoos hoos degmada ka tagtanta koonfurta soomaaliya maya ani intaasi baan raay lan ka degin sidow wartii baydo meel ku yaal in isla sheeg lan arna ee wartii loo qala hay wartii isla bari wartii sayla salaam alaykum bilan ar wartii meel ku yaal in sheeg saxda taas qodti way agaasima u faa'iideysa insha Allah ee taas ma meel ku baa barnaamijka meel raay sheegada waqtiga yar ee markala in mar lamaad bay la hadawada barnaamijkaasi waa in faa'iideysa badan haddii la yiraahdo anaga ee waxa kula jeeka heel roog ha waqti waqti nasiibe ee si ugu mahadnagaan ee walaal soo kaafalay dhammaan labaatan xaafadoo tartamay oo a e b tartamayeen walaal soo lahaa dhammaantiin meel aan hambalayo hambalayo walaal gaar ahaan hambalayay ee xaafadoy guuraysideen oo saddeedii xaafadood oo shalhaayeen berdaala b ideeda b salaamay b يبدأ الأوكان كانت تكون تبدأ في ولد كلا كانت تكون ولي بس أنا بدنا شيء هاخد إذا تتعصب كلا كانت لما هذا قال لك سلامي كانت تده هذا قال لك ولي بس أنها أمبليو أمبليو بريات الحديث وال أو هنا كوبير يفتح هو كوبير وده ما بدنا شيء هاخد يكون
ardayga soomaaligu soo muujiyo markaa sameeray mudankiisa inta walba bulshada ku jar eedan saray an aqbalo kor an ku gudubu kor lan markaasi imtixaan sheegaaba doqon an oo kale an ku gudubu kor saas dartiya wadanka walbarshax ka doono kulley nuxurka dhacdada lanka dareemaa dareemay meel jeede lanka kale ma muujiyaay macnaha karti iyo iyo aqoon iyo wadaanka mudanshay muuji laakiin soomaaliga marka sameeray wadankiiday walbarashada ku jirta laanahaan wafahan gaado mukudubu kor saas dartiyaysa walbarashada jiilkiyo qayhale habawaayasana marka meelajeede ee aqoon iyo karta iyo deegaan iyo bulsho walba ka hormaraan taasna maanbaahiyeynuuna muujina bulshada kale soomada la wadaagna intaas kudib may fadhaysan afgaankana tilmaamay waan ka hadalahayna afmaayo maha buuguuna magaalada tarta mahayno meka qoray asmaxaa dirika qorayno eedan amaana dhalinyarta haddii aragtid eedan mahadsiin may haytay afxaantina madalaka qorow qeybta lamaad inay qaadata qeybta ka wadfognaanta may lahaytay asmaay in laka diyaariyo buuga asmaay in laka diyaariyo waxaay tan lamaad baahi mayna qoyisee inay soomaali kale la wadaago maha ileen dadka lan qori afmaay afxaantina ka hadalaay maaya ka hadalaay maha si la muuji baahida dadka kale sidan deertiis markaasaa hooyad inay la hel baahi lamaado ayna maxaa jirna ka hor kolay may rajay intaasi buugdu wal ku bedeli doono sanadka dambe meesha gabagabaayey dhalinyarta ku qeyb galdiyey tartan aqooneedka inta ka guulaysa inta kaleba may laha hambalyo sii wada walaalaha garab walaalna maan baahaynin garabaan baahaynin oo may garab u baahaynin jaamacado magaalada ku jira ini attendance-iisku walilimide ini may lanaa isu garab jag anoo matalow jaamacada barjuba insha allah sanadkii dhanba may radeeyey ini una hoosta garayna oona garabka siin walaalaha garab walaal walaalaha waliga xariirta sadaqaasi taasoo kale ganacsi kole hadii walku roog roog hadii wal an ku roogeen kole oo jeersiya may fadhiin daray dhalinyartan garba baahi kole wal wal wal wal ka dareereen gacantii fijarta wal yaro dhininkii aan ku fahmin dhalinyartan wal biin qowda kol eeda fasti madheera salaamu calaykum wasalam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ايه دي ده ما يدرى soo dhaweynta ay dhawaayta waqtigana xiriiri waaye inuu bay ilaahi booray marka hore salaamay salaam kabacdi horta fayla samay lahay in tartan aqoobeedka oo kale dii haddana tartan aqoobeedka oo kale bandhawo masaajidka biyaha kadii kulley oo ka saabsan ay qur-aanka kariimka wala la fadhaysan lugiinayno qofka ana maalintii inkoy xafiiskaynka koy waleenahay may lahay sida gobolada kale oo kale لكن بابو مو غير هذه قبل معناه ولا فايدة قبتيك أدوية لجرات حتى تابع أو كونكتن سومالي وديال أو وربحين كهاي بيدورو مالين في تاريخ حتى هاي روي هاي ويرو معناه تاريخ ده كبر ناي بس جو درهم أنا تكبر ولا لكل ما يوم بقولش كل شيء كذي بداي روبو ولا راي تاريخ ولا كبر haddii sukiinka sheekay wadankan xaaladdiisa walaagisa hambari haddii walaagasa buuqinka yaalo fadeen yaalkan walaagana baran badan maasiinka hadda cabdillahi jaxan baran badan ya markuu haddii qadaraan balla qaadnay wala la faday in maalintii taariikhda maalinta oo keer noqoo qodiyaalka wadanka roogan dad boqol jeer roogan taariikhdaha ayahaayo roogan aqooyaanka oo taariikhdaha ayaha roogan hataa xafladaas walaay qarashka bawada diideen haynin abaabuloy odayaal odayaalka magaalada roog oo la kasto oo aqoon oo taariikhda dhahaaya oo ku sheegay faran boqol kore haydii kuwelay wala qornaan haanataa dhow haddaaba cadaada ciyaalka haanata baran markuu wala fadhaadee odaygaas ilaahay dhaxdiisa anoo safarkada gaalis beeljeeriya ibadyaliya la eenaya daray bari laakiin ku sheekay ahaayey silsiladii wadanka habartay wadanka wala habaray siisan kuwar qabtaan taariikhdu talyaanigaa ku geysaday ingiriisaa ku geysaday xilligii jartii oo taariikhe waay ee wala jaray bay leedahay silsilado badan dagaalo badan oo wadanka hamar war hadda min qoran jaran iskoolada walaagasa baran badan haddii inta xilliga fasaxda oo ardayda la tijara oo ardayda fasaxda jaran halmaale nina turog kuweeray may la raay xafladu maxay qobday odayaal ka dheestay taariikhdii ku sheekay unina buuqii kalena qaadatay qoranay taasa markaas mara waaye gobol qofkaas odayga olay taariikhdii yaraa inuu sii sheegaya hakkeen kor mare lahaa gaabiya walaala wadankan xilli wala jartay dadki jaway dhamaaday jaway leero dhamaaday markii la baaray dad dhaqaatiir ee mambaasa kooyan dadka jirsoog soo marmaki jartay waxyaalihii sababi taariikhdana kusheekay xilli wada jartay wadanka goorgudid guuray walka shaba guuray shurnideedaay gabra weladida dheeroo kadiida gabra kabdalay boqoy waqtigaas waroogi wadanka dadku wala fudaana la jaray qof kasta sanadkii wala fudaana la jaray qeyb dolmi taariikh way u lahabmari wal qorogoro halgamo badan la lahabmari talyaani lahabmari ingiriisa lahabmari laqii horay gobol sooro maydhow taariikhdaas dhan warnay hadduu wala la faday walaaqaas oo qoraal ee musuubin maalintii taariikh elmay kowda agoorkaasa ku elmay alkoomaalka koynay odayaal inti kowda agoosta lindeer lo kor taariikhda ku qornay may lahay federaal eede koonfur soomaaliya koonfur galbeed eede may lahay federaal qof warta taariikhdiisa ku suubsade may ninka sheekayowna may lahay maxamed cabdilaasi haddii walyarasi sheege dhagax kuday hay ay tahay صالح عبد سكرنا تاريخي أولياء هاي روبر أولياء من اللي راي روبر التي يقول يقول الذهب الجيب من غلافين يقول ورقة macnaha luqadooda badan ee inta badan jaqaar yahay may la raayi intuu dhibaat yahay boron buuq buuq ma jira iyaada markuu waraaqo qofka lug weydiiyey dadku qofka dagaalka dhagax tuurka dhabaaday dadku buula eelay deganaayo zoona eelkaafta arka oo dhidan bay la qiyaasay dadka ka dhabaaday suqun ku qabteen ku horay weelin dili reewmahay taariikh qoran arkay taalib layla suriye maxamed soomaali layla suwaari taariikhda walxaq dadku suubiyin wala waaye dadkii labaatan kooda sana gacanka wadanka jarayo hal qofba jenaraal malahay baldiisanba jenaraal qora qabiilkoo sideedis noola lahay soddon may lahay jenaraalada mas-uuliyiinta aqoon-yahanada kulli lugta horteeda gidaay inkastoo dowladda qabiilkaasi markiiba degaa dhaqaayo wadanka may lahay intaaba soo xukumaanti baynow faalimaha bilerow oo baynowda may lahay dowladda hoose xukumaanti dowliya dhiirasa كان ولا فداي تاريخا ولا يدا لكن سوبي ولا سوبي لكن حتى حدا صدر عليه قوم البلاد فرصه هاي مسؤولين اللي جوغان تاريخ في هاي نقول بعد التاريخ قوم قلبه هاي روي وبيان او وسط السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
may inta hambaliyaan barnaamijkii oo dadka aqooneedkii soonkii lahaa dhaafi dii ilaahayna kafoo waayey katan aqooneedka isku dhib bari maaha oo tartantan sigaas ilaa iyo labaatan xaafadood ama tumaxafadood oo niisalgooya e e d eeda badanay miba eed ima habsana oo kamahadnaqaan kooxda garab waraas garab waraab oo ishaay dadkaas isoo aragoohay lankii barbar dhigay waa haqusaari yaa eed imahasa mayba kalo oo mahadnaq siyaane macalinka dhahadalay oo hay habeen iyo geednankii minsurnay su-aalii habilaawato su-aalo sikastaba udib badaniina su-aal labjawaab le su-aal haljawaab leyle su-aal oo leh qofsado su-aal oo taariikhe imankii habeenkii waa ilaa iyo lixsaa habeenimo ilaa iyo geedkii habeenkii surinay su-aali eraay oo isuna nkuu macnaha xuma unku qaadanay oo ila surinay isun eed eedan ma haysanin laa shukri cala alwaajib laakiin shukri uleyn amaan ka leeyina dad badan yaa roogan oo shaqadaas la kasaayaan waa qoban saas daraaddeed markii beeladii hooyo shaqadiikii laqobay abaala kiiliyey ilaahay hawoodbaydeertiisa hadka dambeeta kulley macalinkii kale ballanqaadanay barnaamijkaas ka wadee waa eli barnaamijku soomeedkun oo ku dareerohayne waa sanadkii saddexaad ahayo oo liqubado dadkii ka tartameen sididii xablood oo hurey oo la siiyaw abaalmarintii oo la siiyaw yaa sanadkun haysi sanad kastaba sanadkii ku dambeeya dadka in walfahamood oo faylahaadohay barnaamijka suugiskeena faylahaadohay mebaankaane sanadii hore isqobsadka oo dadka badahay dadka hal halhabla oo koob oo oo ku guuleysan doono oo xaafadoo shineedii ah koobkan qaaddoonta oo sanadkaas ah oo labaatan xabood meelaha surida laka sano fadoohay inusoo xaafadiis koobkaas qaada oo ama ka guuleysa tartankaas sanadkun dhiyoohay iskayfoole aan badanin dad badan madkasaalan labaatan xaafadood labaatan qeybood oo laqasan loo anfacan surumo yaa maylibuyaasi bay garatay xaafado badan madi aragaan oo qabtayoo hamarohayan oo kunku bahayaan baqababa kunku bahayan maybaa gareena xaafado madi haqawaadao aragaan si meelo waa ku meelohayna dhaqaajii jareen sababtuu majarna xaafad kubada ilaa iyo labaatan iyo xaafado kukasoo madiyo usud kadii dhamaysane toosu ku bahay jare saasaa wadan waxnaa meelana dadka hor horumar badana suubiyan miba ogaadeenah in macnaha waa tartanka oo hiimadiisa waa lagu sharfaysidoo dadka dowiyaabi dadka kale waayo ku faa'iidoohayaan iyo isaga dadweynaha dhalinyarada dhammaantooda ogaadeen taasna macnaha meelbaa dhahaa meelbaa dhahaa dadkii xaafado iyo gudoomiyaalkii xaafado iyo kooxo iyo xaafadoo tartamayeen taas iyaga abaalmarintii qisiyaan iyo kumeesin sanadku may baan ucodaya sanadku may baan ka guulaysideena
القدس electronics stationery and cosmetics company kambaniga elektaroonikada ee alqudus
weli aakhir adduunyadu heleertiye aadanayga kolay tameen elektronigan adeegsaday adkaysigii aabaqada wala niska faane wal ogaaday alqudus electronics stationery and cosmetics yalan orore isku dhama eh koy ay naga hakaare alqudus electronics company australia ambo italy umanga abudaweya alqudus electronics stationery and cosmetics obay dhago katarluwa adi iswarsado doonta elif ilaya intii isin show stationery eh iskab idee hafiis idogosor shan dhamanay oo weliba casri ahaan inka damboyay adduunka la ka isticmaalay eh carwada laakiin kuu siin alqudus electronics company ega kale cosmetics kagowoysay koy ka dhaysoy korkaa kurigoy cosmetics kudhishay koy aragdhe kumanaasiib le kabakankaladku isgow badan meeli laakiin kuu siiyo alqudus electronics stationery and cosmetics company
waa hagaag saaxiib yaal weli weli la dareersana barnaamijka kulanka warsan haddana weliba isla deernay qodobkii inka damboyey barnaamijka kulanka warsan dogga magaalada gaalkaayo ee dhinaga puntland yaa weliba sheegay intii maxkamadda la hadla tiigsada doona xildhibaano golo deegaanka oo uusa mooshiin ku gudbiyeen dogga degmada gaalkaayo ee gobolka mudug ee dhinaga maamulka puntland maxamuud yaasiin axmed tumey yo waliba si kuleel wusuun ku hadlay mooshiin laku gudbi yoona ku gudbiyeen xildhibaano ku tirsan golo deegaanka degmada gaalkaayo walin uuse sheegay dogga degmada gaalkaayo ee dhinaga maamulka puntland intii xildhibaanada mooshiinka ku gudbi qaaryo iyo dembiye shal duwan ku yaala maxkamadda isla maraxantaasna uuse sheegay intii mar hore dembiye shal duwan yo ku galeen bulshada waana afduubeen dhinan angoosden daqli iyo dhaqaale markaasi laka eeday xildhibaanada siduusa dalkan dhiki waliba saas oo kale uuse sheegay intii hata mambarada kaararka oo lacagta laka shibow iyo ku dhowaada kun qof oo ku qaadden beesadaas isla maraxantaasna iyo ka hadalaayeen walin us eray markii arantun la ogaaday antiyo la booden intian mooshiin oo sheenan taasina suurtagal annagada doonne waana shan kun oo dollar markaasi ilaha ka ogi doono siduusa dalkan dhiki waan maqlayay xubno ka mid oo hadlayo nidaamka golaha deegaankuna wuxuu yahay ciddii dood qabta ama su-aal qabtaa inay golaha dhexdiisa ka jeediso waxaan dareemayaa inay yihiin qaarkood dad iyagu dembiiliyaal oo maxkamadda ay ka yaallaan dembi ka yaallo oo horay u afduubay una dhacay dad masaakiin oo danyara waa idhibiyada oo aan hayno cadaymihii oo fiidiyow ah nambarooda lacagta ku shubeen kaarar fojriyo ay u geeyeen oo ay lacag shan shan dollar kaga qaateen ilaa kun qof lacagtaa markaan soo aroornay waxay noqotay shan kun oo dollar maxkamaddu galkaas weli waa ku furan yahay dacwaddaas cadaymihii iyo wixii kalena waa loo soo bandhigi doonaa dad noocaasa ku jira oo ku gabanaya dembigoodana lagu qaaday
waa hagaag gugusadyaal idkaas weliba aan dambooyey barnaamijka kulanka warsan oo uu ka jimaayay xafiin saari anigoo maxamed aadan cabdullaahi maxamed soobaala waana siinla dareeryahay walina iin farsameeyey saaxiibkayga maxamuud cali gaabsha intii tani barnaamijkan barnaamijkay dambe redonku kulama doona weliba siinku kutabaanay sidi iyo hamiin fayla idii barnaamijkaanan dhugunsanen waliba rednin kuel qoraan barti internetkuuna kalena warsan radio com